الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah dowladda xabashida itoobiya oo bilowda inay boobto kheyraadka dahan ee dhulka soomaali galbeed maxaa ka jira in ceelal shida laga qoday deegaana ka tirsan soomaali galbeed sidee bulshada gumaysiga ku jirta uga falcelisay warbixin ku aadan ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka dowladda dabaliifka bakistaan oo duqeymo dad badan ku dhinteen ka geysatay magaalooyin ka tirsan afghanistaan oo ay ka mid tahay caasimadda kaabul iyo imaarada islaamiga ah oo war ka soo saartay duqayntaasi faafreebka ayaad ku maqli doontaan saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo mar kale loo diiday inay ka degaan garoonka diyaaradaha degmada doolow ee ay gacanta ku hayaan ciidamada xabashida itoobiya khilaafka u dhexeeya maamulka axmed madoobe iyo xasan gurguurte oo meeshii ugu xumeed gaaray warbixin ayaad maqli doontaan waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa munaasabad shahaadooyin iyo abaalmarina lagu guddoonsiinayey arday ka qalinjibisay mu'asasada alxigma faraceeda deegaanka ceelansaar wilaayada islaamiga ee bokol oo ka dhacday deegaankaasi mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan oo ka qaybgalay faafreebka ayaad ku maqli doontaan qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadaleynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheena ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idin kala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosan nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegeystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreeb kurarhkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa dowladda xabashida itoobiya ayaa bilowday inay boobto kheyraadka dahan ee dhulka soomaali galbeed maxaa ka jira in ceelal shida laga qoday deegaana ka tirsan soomaali galbeed sidee bulshada gumaysiga ku jirta uga falcelisay ku soo dhowaada warbixin ku aadan waa kan walaalkeen nuur cali warsame abusheyba soomaali galbeed dhul baylaha looga dhigay cadowga oo uu gumaysiga ku raagay waxa uu sanadba sanadka ka dambeeya wajahayaa mashaqo iyo dhibaatooyin hor leh kadib markii afka la qabtay dadkii dhulkaasi degganaa laguna saliday dabaqoodhi aan u diirnaxaynin dal iyo dad toona wax kastana isugu geynayaa sidii ay u raaligelin lahaayeen saliibiyiinta ay u caynsan yihiin dhowaan waxaa dhulka soomaali galbeed ee ku horjira gumaysiga dowladda xabashida etoobiya si rasmi ah looga bilaabay mashruuc halis ku ah ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulkaas kaasoo ay xukuumadda adis ababa ku doonayso inay ku boobto kheyraadka uu hodanka ku yahay waxaa mandiqadda laga daafuray waxaa lagu sheegay mashaariic shidaal qudis ah taasoo ay dowladda nasaarada etoobiya ku guranayso shidaalka dhulkaas soomaali galbeed waxaana madashii lagu daafurayay goobjoog ahaa gaal abey axmed arrintan oo horey looga digay ayaa waxaa si rasmi ah loo dhaqangeliyey toddobaadyo ka hor xukuumadda adis ababa ayaana shirkado laga leeyahay dowladda shiinaha u wakiilatay inay u soo saaraan shidaalka ku jira dhulka soomaali galbeed bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolladaasi xoogga ay ku haysato xabashida iyo kuwa ku nool qurbaha ee ka soo jeeda dhulkaas ayaa si isla mid ah uga soo horjeestay tallaabadan ka dhanka ah oo hantidooda lagu dhacayo iyagoona ka digay halista ka dhalan karta boobka ay xabashidu ku hayso taas beddelkeedna maamulka ay xabashidu ka dhistay dhulka soomaali galbeed ayaa bilaabay inuu weeraro afka ku qaado dadka soomaaliyeed ee ka hor yimid boobka aan geedka loogu soo gamban ee etoobiya ay ku hayso khayraadka ummadda murtad mustafe cagjar oo ah hogaamiyaha maamulka ee dowladda xabashida etoobiya ka dhisatay jigjiga ayaa waxa uu goob fogaaraha ka difaacay boobka xabashidu ka wada dhulka ay xoogga ku haysato si gaar ah shidaalka dhulka soomaali galbeed kuwaasoo uu ku tilmaamay inay si xun u fasiranayaan boobka uu magaca mashaariceed huuyey ee xabashidu ka wado mandiqadda waxaa nasiib darraa marka in ashkhaas aan lagu aqoonin inay talo wanaagsan yihiin talooyinkoodii horena aan la mahdin haddana ay garaacayaan durbaanno aan sax ahayn oo ay rabaan inay si xun u sawiraan mashaariicda faraha badan ee deegaanka la keenay iyagoo ka dhigaya in khayraadkii deegaanka la boobayo iyagoo ka dhigaya in khayraadkaasi dad wax laga weydiiyo oo macnalo dalkii ku hadhay ayuna jirin oo iyagu wakiilla ka yihiin dadkii meel lagu doortan aan la ogeyn inay ilaa hadda ay ku hawlan yihiin inay shacabka ku dhex tuuraan dhiilooyin aan jirin iyo dhibaatooyin aan jirin waxa uu sidoo kale tilmaamay in etoobiya ay shidaalka ay boobayso boqolkiiba konton ay qasnadeeda ku dhacayso halka kontonka kalena la siinayo maamulkiisa taasoo ah mid xaqiiqda ka fog sida ay aaminsan yihiin aqoon-yahanada iyo qaybaha bulshada ku dhaqana dhulka soomaali galbeed kuwaasoo si cad u sheegay in xabashidu ay boobayso khayraadkooda arrinta la yaabka leh ee uu murtad cagjar ka dhawaajiyey ayaa ah in dadka soomaaliyeed ee u dhashay dhulka ay xabashidu gumaysato uu ugu baaqay inay dib ugu soo noqdaan dhulkooda halkaasna ay ka sheegaan dhibaatada ay etoobiya ka wado mandiqadda iyadoo la wada ogyahay inuu maamulkiisa uu beegsi gaar ah ku hayo cid walba oo ka hadasha dhibaatada ay iyagu ku hayaan ummadda iska daa inay wax ka sheegaan dowladda xabashida etoobiya shidaalka iyo khayraadka soo baxaya ganacsiga iyo shaqo abuurka laga helayo iyo dakhliga laga helayo oo si cad loogu ansixiyey muxuu ahaayey golayaashii sharciyada dalka in boqolkiiba konton deegaanka soomaalida la siinayo ay leeyihiin wixii kale dowladda dhexe u xoroodana uu yahay waxaan haddaba aan ka faa'iidayna ee shabeelle lagu dhisayo ee meel walba lagu dhisayo ee dowladda federaalku lacagaha ay qaybinaysa ay baajidka ku darayso uu ka mid yahay in haddana eega dano siyaasadeed oo dalal kale dad leh iyo tu shaksi ay dadkii si xun ugu sawiraan waa nasiib darro waxaana shacabka uga digaynaa arrimaha noocaasa inaan lagu kaasoomin inaan lagu khaldamin niman meelaha bun ku cabeeya oo dibadaha jooga wakiil kama aha ummaddan hadday wakiil ka yihiin ha u yimaadaan oo dhibaatada hala qaybsadaan dhibaatadii ugu baaqayaan ay leeyihiin dhibaatadaas yaa idinku dhacaysa qayb ha ka ahaadaan oo ha yimaadaan oo dad ay la dhibaato yihiin kolkaa waxa u sheegay ha u sheegaan laakiin annagu waan ka fogaanaynaa dabka laakiin dab baan hurinaynaa kumana gubanayno arrinta ah arrin soconaysa ma aha tani ayaa muujinaysa heerka dabadhilisnimo ee uu gaarsiisan yahay maamulka ay ku adeegato etoobiya ee ka dhisatay dhulka soomaali galbeed waxaana xusid mudan in hogaamiyihii maamulkaasi ugu magaca weynaa xabashida ninka lagu magacaabo cabdi iley uu sheegay in shidaalka ku jira dhulka soomaali galbeed ay ummadda soomaaliyeed ku leedahay sagaashan shan boqolkiiba taasoo sababtay in hadalkaas dartiisa xabsiga loogu tuuro iyadoo lagu beddelay kan hadda jooga ee mustafa cagjar oo qaaday dhabbihii cabdiiley waxaana ay dadku sheegayaan inay tani sababi karto in isna xabsiga la dhigo waxna aysan u tari doonin u shaqaynta iyo difaacidda xabashida xoogga ku haysata dhulka soomaaliyeed
waa hagaag dhegeystayaal faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan qeybihiisa horena waan ku guda jirnaa dhegeystayaal markan iyo diyaaradaha dagaalka dowladda dabalilifka bakistan ayaa duqeymo dad badan ay ku dhinteen ka geysatay magaalooyin ka tirsan afghanistan oo ay ka mid tahay caasimadda kaabul iyo imaarada islaamiga oo war ka soo saartay duqeymahaasi qodobkaas iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo mar kale loo diiday inay ka degaan garoonka diyaaradaha degmada doolow ee ay gacanta ku hayaan ciidamada itoobiya xilli khilaafka u dhexeeya maamulka axmed madoobe ee xasan gurgurto uu gaaray meeshii ugu xumeed qodobadaas waxaad ku dhegeysanaysaan xubinteen hadaleynta warbaahintii guud marka mareegaha islaamiga ah aalaab uu xalkan ka soo jeedaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer ee wilaayada shabeellada hoose kaasi oo lala egtay maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan oo la socday mooto waxaana qaraxaasi barakaysan ku dhintay hal askari oo murtada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa diyaaradaha dagaalka dowladda dabadhilifka bakistan oo duqeymo dad badan ku dhinteen ka geystay magaalooyin ka tirsan afghanistan oo ay ka mid tahay caasimadda kaabul wararka ka imaanaya waddanka afghanistan ayaa sheegaya in diyaaradaha dowladda dabadhilifka bakistan ay duqeymo laayaan ah ka geysteen magaalooyin ka tirsan waddankaasi waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday dad rayda maanta gelinkii dambe ay duqeymo dhowr ah ka dhaceen bartamaha magaalada kaabuul ee caasimadda waddanka afghanistan jugta qaraxyo dhowr ah ayaa laga maqlay xaafado ka tirsan magaalada halkaas oo dhowr gantaal ay la beegsadeen diyaaradaha cadowga dabiixullaahi mujaahid oo ah afhayeenka xukuumadda imaarada islaamiga ah ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in diyaaradaha bakistan ay beegsadeen guryo ku yaal kaabuul islamarkaana uu dab qabsaday gaadiid booyada ah oo waddada marayey iyo dabdhaliyaal koronto arrinkaas oo sababay in qiic iyo uura madow ay cirka isku shareeraan duqeyn kale oo ka dhacday gobolka kandahaar ee dhaca koonfurta afghanistan ayaa sababtay dhimashada laba iyo toban qof oo shacaba oo ay ka mid yihiin haween iyo caruur imaarada islaamiga ah ayaa weeraradan ka yimid bakistan ku sifaysay duulaan gardarro ah iyadoona uga jawaabtay weeraro ay ku burburisay saldhigyo ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda dabadhilifka bakistan waxaa burburtay xabad joojin ay labada dhinac kala saxiixdeen sabtidii lasoo dhaafay kadib markii ay ciidamada dowladda dabadhilifka bakistan ay weeraro ku qaadeen tuulooyin xuduudbeenaadka dhacaa arrinkaas oo ciidanka imaarada ah ay uga jawaabeen weeraro xukugal ah oo ay ku qaadeen saldhigyo milatari mas-uuliyiinta xukuumadda islaamiga ah ayaa ku eedeeyey bakistan in ay fulinayso ajandayaasha isbahaysiga nato iyo maraykanka kuwaas oo ah in la wiiqo awoodda islaamiga ah ee afghanistan ka hana qaaday waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa saraakiil ka tirsan kooxda gurguurta oo laga hor istaagay in ay ka degaan doolow degmada doolow ee gobolka gadow waxaa ka taagan xiisad aad u xoogan oo u dhexaysa kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedka shaadaladirirka ah ee jubbaland kadib markii maamulka riddada axmed madoobe ugu magacaaban degmadaasi uu ka hortagay saraakiil iyo maleeshiyaad kooxda riddadu ay doonaysay in ay ka dejiso degmadaasi wararku waxay sheegayaan in diyaarad ay wateen saraakiisha kooxda xasan gurguurte oo doonaysay in ay ka degto garoonka doolow ee gado is-hortaag lagu sameeyey laguna qasbay in ay ka degto dhanka deegaanka doolow addo ee etoobiya gumaysiga ku haysato ilaawareedyo ayaa sheegaya in wafdiga saraakiisha riddada ee diyaaradda la socday ee loo diiday in ay ka degaan doolow uu ka mid yahay taliyaha ciidanka lugta riddada murtad khaalid kuwaas oo wararka qaar ay sheegayaan in la rasaasiyey xilli ay diyaaraddu damacsanayd in ay ka degto garoonka doolow balse ku qasbanaaday in ay caga dhigato dhanka deegaanada ay xoogga ku haystaan etoobiyaanka saraakiisha kooxda riddada soomaaliya ayaa deegaanka doolow addo kulamo kula qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada siliibiyiinta etoobiya lama shaacin waxay ka wada hadleen labada dhinac inkastoo uu kulankaasi yimid markii wafdiga kooxda gurguurte uu ku hungoobay in ay ka degaan doolow xiisadda ka dhalatay arrintaasi ayaa ka taagan degmada doolow waxaana sidaas ku fashilmay iskudayiga kooxda gurguurte ee ahaa in ay ciidamo iyo saraakiil ka dejiso magaaladaasi oo uu gacanta ku hayo maamul taabacsan axmed madoobe waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa haweeney xukuumadda muqdisho ku eedeysay in wiilkeeda ay ka soo afduubatay dalka denmark mid ka mid ah hooyooyinka soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa ayaa sheegtay in wiil ay dhashay laga soo afduubtay dalka denmark xukuumadda muqdishona ay iibsanayso dadka soomaalida ah ee ku nool qurbaha hooyadan oo ku nool waddanka denmark ayaa sheegtay in wiil ay iyadu dhashay soomaaliya loogu soo qaaday hab afduuba kadib markii ay sheegtay in xukuumadda muqdisho ay xukuumadda ka jirta dalkaasi la saxiixatay soo celinta dadka qurba joogta ah ee soomaalida iyadoo lacag ku qaadanaysa arrintaasi waxay tilmaantay in xukuumadda muqdisho askarteeda dadka shacabka ah iska laayaan oo aysan la lahayn wax qiimo ah wiilkeedana ay u baqanayso xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana bashiir caawa waa inagaynta waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaada islaamiga ee bakool munaasabad shahaadooyin iyo abaalmarina lagu guddoonsiinayay arday ka qalinjibisay mu'asasada alxikma faraceeda deegaanka ceelansaar ee wilaayada bakool ayaa ka dhacday isla deegaankaasi ujeedka munaasabadda ayaa ahaa in shahaadooyin iyo abaalmarin lagu guddoonsiiyo arday ka qalinjibisay mu'asasada alxikma waxaa munaasabaddan ka hadlay goobtana ku sugnaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culimo golaha nuqabada iyo mas-uuliyiin kale ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan waxyaabihii ay mu'asasada ku barteen
How are you, my sister? I am fine, and you? I am very fine. What is your name? My name is Safia Hassan, and you? My name is Nasser Ali Zubair, which is better to study Arabic or English.
Arabic is better than English How can you prove that?
because the Holy Quran is written Arabic and Arabic in the language which will be spoken in the doomsday. That is why.
If Arabic is better than English, why do you learn English?
Because I am coming to England, and if you do not know English, you cannot understand the people of the country really.
You are a good student, why do you learn English?
I learn English General School in El Ansar, especially the Barnage of Alek Matanki more and more.
Thank you too.
waa maafasted gargaarka degdega waa kaalmo ama caawinaada koowaad ee loo fidinayo qof dhibanaha ka hor intaan la geynin goob caafimaad ujeedada gargaarka degdega waa in la badbaadiyaa qof dhibanaha waayo waxaa suurtagal ah haddii uusan helin gargaarka degdega inuu dhibaatada gaartay u dhinto ama u naafoobo waa may gargaare gargaaruhu waa qof u leh aqoon buuxda oo shaqada u qabanayo ama ku shaqaynaya xirfadda gargaarka degdega ah asigoo u gargaaraya qof dhibane ah islamarkaasna raacaya sharciyada gargaarka degdega ah si aysan u dhicin xaalad khatar ah isaga oo kaashanaya xirfado aqoon iyo waayo aragnimo gargaaruhu wuxuu qiimeeyaa dhibaatada bukaanka gaartay sida dhaawac neefqabatiin iyo shoog waxaa jira talooyin la siiyo bukaanka kuna saabsan dejinta bukaanka ujeedooyin gargaarka magaalada waana sharsheer sidis olin in- in loo gurmado qof muslim ah oo dhiban in lagu dadaalo si uu dhaqso u bogsan lahaa bukaanka in lagu dadaalo xaaladda bukaanka inaysan kasii darin waa maxay sharciyada gargaarka degdega gargaaruhu waa inuu yahay qofka wata barka garga- gargaarka degdega waa inuu yahay ruux xil kasta waa inuu kala dooran karaa laba ruux midka daran had- gargaaraha waa in laga helaa waxqabad degdeg ah haddii ay jiraan dhiigbax culus neefqabatiin meerbeel sumow waxyaabaha dadku loo gargaaro Wound, shock, hemorrhage, fracture, burns, asphyxia, boosning, unconscious, paid, drawing, or blocking. Waa maxay waxyaabaha keena shilalka?
gaadiidka rasaasta qaniiniyada baalaha hoose sida masaska iyo waxay la mid ah waxyaabaha dadku ay ku sameobaan tooreyda korontada gubashada hafashada mergashada waranka sida looga hortago shilalka Waa inay wadayaasha gaadiidka ay u wadaan si wanaagsan si ay dadku u badbaadaan shilalka. Waa in caruurta laga ilaaliyaa wax alaale iyo wixii qalab ah sida dhalooyinka burburay, mindiyaha, korontada, dabka iyo wixii la mid ah. Dadka waa inay kabo gashtaan markay guuraynayaan habeenkii si ay u badbaadaan qaniinyada baalaha hoose sida masaska. Dadka waa inay ku dadaalaan nabadda. MB Feero gaara ugu daryeelaha caafimaadku waa inuu ahaadaa mid xaadir ku ah goobta caafimaadka mar walba. Waa maxay hemorrhage?
hemaraj waa eray laatiina kana yimid waddanka gariiga meenihiisa uu yahay dhiig balastu balaag waana marka dhiig fara badan uu ka baxo habdhiska wareega dhiiga circulatory sys- system sidoo kale dhiigba wuxuu noqon karaa mid gudaha ah waxaana loo yaqaanaa internal hemaraj iyo mid dibadda ah oo- oo loo yaqaano external hemaraj sidoo kale dhiigba wuxuu u kala baxaa labo qaybood oo kale ah internal hemaraj iyo external hemaraj markii ay go-aan ama ay dhaawac u gaaro hidaha kala artery venus capillary assalaamu calaykum Calaykum salaam waraxmatullahi.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومحي ملاريا malaariyadu waa cudur ku dhaca unugyada dhiigga cas ee loo yaqaano red balaasaris wuxuu aad ugu badan yahay meelaha biyodegeennada ah ملاريا محا سوا محا كدشا مهينا كليهين cudurka malaariyada waxaa sababa brontozoa oo ah xasharaad waxaana keena ama ka dhasha afar balasmodia waxayna kala yihiin balasmodia fasibrem balasmodia malaria balasmodia ovala balasmodia vivix waa maxay calaamadooyinka malaariya muxuu gaaraa maxayna kala yihiin waa toban qaybood waxayna kala yihiin feeba qandho shiilis gerger nawsiya lablaba hidh madax xanuun baagbeen dhowr xanuun dhiswiid dhidid boomiting mataq qoof dhireeya qufac qalalan dhahaaree shubuun loss of abteed cunto xumo ilhuuriska malaariyad muxuu gaaraa ilhuuriska malaariya waxa uu gaaraa labaatan iyo sideed ilaa soddon maalmood malaariyadu muxuu ku faaftaa
malaariyadu wuxuu ku faafaa nooca kaneecada ka mid ah oo loo yaqaano femil aan obel miswito ahna nooca dhadiga ee kaneecada taasoo soo qaniisha qof yow haddana kaneecadiiba ayaa bukatamisana iyadoo quud raadis ah ayaa waxay qaniintaa qof yow waxayna ku reebtaa darisku noolii barasmodiumka ahaa halkaas qofkii fewga ahaa ka qaadaa cudurka malaariyada malaariyada maxaa laga hortagaa malaariya waxaa looga hortagaa shan qaybood oo kale ah waa in la dareeriyaa dhammaan biyodegeennada ah ama lagu daro ooli ama kiimika looga talagalay waa in la isticmaalo marwakane ah ama sinsinyeer waa in la nadiifiyaa weelasha biyaha ku jira ama laga daadiya kuwaas oo yaala gurigaaga gaarihiisa waa in la isticmaalo buufin ama biifba waa maxay daaweynta malaariyada koloorkuwaaniintaab oo ah boqol iyo konton miligram one times three seven days niger chloroquine phosphate oo ah konton miligram ilaalan bool miligram one times three kuwaanin taab oo ah sadbool miligram one times three haddii uu xanuun jiro si barsetamol artemether oo ah bool konton miligram ilaa bool miligram two times one artemether oo ah injection afartan miligram one times one waa hagaag dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan kelimadii uu munaasabadda ka jeediyey maamulaha mu'asasada alxikma ee deegaanka ceelaan saar أيها الإخوة الكرام إن شاء الله تعالى كلي برنامجكم أتنتن روغنا إسلوك دين وحفلة اختتامك ولمؤسسة الحكمة لتعليم المهن أقول جيد مؤسسة الحكمة برشدة حرفذوين معنا حرفذوين كلك برضو مؤسسة qalanjibintii qayb kumid ayagee ka roogna oo ilaahay subxaana wa tacaala namakan inin ogolaada inuun ha surugno sidiisin baaraga haytan walaalayaal kolley mu'asasada mar horey la bilaaway isla ogno mayla raayso magaalada lakacilaami ilaa libilod iyo shaqeeyasi markan litibilod la furi meel la bilaaway qismo oo rawdo ah oo ciyaalka laka farbarow iyo nahay qayb oo caafimaadka laka barado iyo ingilishka iyo qayb laka barado kombyuutarka markan dad badan laka bilaaway laakiin mayl eraayso may ku qalan jibidaysiisa hata boorka ka argahaytan caafimaadka ilaa labaatan qof kombyuutarkan ilaa siyeed qof markan muasasada dad badan walka bilaaway laakiin man ilaahay subxaana watacaala man suurtigelin inionahay dadka laka bilaaway dhon mayl eraay dhammaysadan sababtoo ah xigmada ilaahay dhon buu dadka barnaamij hoob la bilaawo marka kood walha ka tuugsaday laakiin madi demba dadka ha kubow macnaa dadyara nagadaaya markan dadka geeg ha qalan jibey oo xaflad roogme balana haniian lakum meel raayso sabarkiisin ha kasawartan muasasada bilaawsha ilaa dhamaadye kama hasantin dadkii waalidiinta oo dadla garab surnaayeen waalid yaalsho sheenadi iyo dadkii mas'uulku ku haayeen sheenan iyo me balanaha shukran lakum dadka wilaayada oo meel raayso barnaamijkaas ilaa bilaaw ilaa dhatanni la socdan iyo me balanaha saas haato ma hasantin markan kullee insha Allah taala muasasada qiibooyin badan kale yalaha ka kordhii doona soonooba dheegi doonaan qayb ku mid ah caafimaadka insha allah in dufco lamaadnin bilow doonta iyo rajeeye kombyutarkana saas geekan meba roogni xafladda ikhtitaamkii waan haneengeeba gabaawtay dufcadii koowad insha allah dufcada lamaad iyo qayb cusub iyo rajeeyaan wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markan aan eegno sheekh bashiir oo ka mid ah culimmada deegaankaasi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مركك ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى يمهد له إلهي خيركم إيو نعمذن حنين كل من يمهد له أولا نفتي نفتين ما يندر دارمي ولا ليال تقوى الله عز وجل إلهي أبسيديس يانس در دارمانا ilaahay obsadiyeeda una iyo umadoogi horaban dardaarami ilaahay qur'aanshay may keliya subxaanahu wa tacaala walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah ilaahay meeraysin iyonay umadooyisiinku horey mayn dardaaringnay ilaahay eray ilaahay obsiidis walaalayaal obsiidi ilaahay hooba xasan la on la hela walkastiya la hele culummada ma eraayana idaa xasalat itaqwaa xasala kullu shayin hooba alla ku obsiin la hela walkastiya hasaleh tan lamaad walaalayaal maadaama xaflad qalanjibiinga la rooga may walyar ku taabaday walbarashadii aan isdardaaramaana ilaahay qur'aanshay may keliya subxaanahu wa tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululalbaab ilaahay subxaanahu wa tacaala may leeyaa rasuul muxammadow jin'eyiina dadku wala kasow ii han walankasaan dhawaleeri dadku wala kasow wala baradi i dadku walankasaani jin'eyiina jawaabtama eta jingme walaalayaal lan walbaradi i lan walanbarani jingme eh lan walkasow i lan walankasaani jingme eh rasuulka sala allahu calayhi wasalam eeray adduunyadun tan ee malcuunadu weeri way lacnadi walaa'ikadha jaroonu way lacnadi ilaa dikrigi ilaahay iyo walaagii la hariira iyo lan walbaradii caalim eh iyo lan mutacallim ee walbaradu maahin intaasa rasuulkaa ku reebi salawaatullaahi wasalaamun calayh may nafta iyo naftii muslim dadka muslimiinta ee ka booriyay walaalayaal inti walla barada alimaamu axmed ibnu xambal raximahu llahu tacaala yallankoonkooy may la weydiiyey walbarashada dadka se aan ka baahan yihin aleeri meeray sidii oon ka baahan yin biyo iyo hunguriga ku doran aan ka baahan yin eri walbarashada may weelo eray hunguriga iyo wala la aamow iyo wala la dhamow maalintii barko ama lamatookilan baahada amise tookilan baahada eri ilmagana i walbarashada sida neeftaha kii bahaa hakoo bahaas nagnagadaas adanka baahanta yallanka baahan yeeri culummada meeri jareena cilmiga min almahdi ila allaxdi dheribta aayowta lukubilaaw ilaa adu ku dhammadaas walayl barade walaalayaal may nis dardaaramaane walbarshadayeeda intilika dadaal ho diin etilika dadaal ho maado etilika dadaal lan walangorobaana faa'iiduma leh eykoba may sharafku weedhaday walbarashadii walaagi usbaradi ki mucallamkee wala bari walaagi gobada bismillaahi lakadara xalaalaa wala ameeleeri ki kale hayru mucallam ee walan barneena walaajay baktuu waleeri may siin dardaaramey dadwiinagan dardaaramey balaantan dardaaramey iyaalkan dardaaramey dadka dhammaantiyo iyo dheegahayn dardaaramey inti walla barada markana waxaad ku soo dhawaataan kelimaadkii ay munaasabadda ka jeediyeen nabadoonnada golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee bokool awalan ilaahay ba mahadle mahad miilku bilaawadaas iyo miilka dhammaadaasaan lahayn ee ilaahay igma hadnage ilaahay may balleeyaa wa in tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuha nicmada ilaahay haddii dadyow isin taraantirayaana matiri kortanga ilaahay liley saas daraaddiye ilaahay geegmahayna roojiyey allahan kama hadayaane walaayad islaami ee oo ku damqadaasa bulshada muslimiinta ee sidii anxura u lahaytay gumaysiga gaalada haddii walbarasho eta haddii walqubsasho eta haddii cizidii ay sharafnimadii ay xurnimadii adduunyadii aakhiradii oo yaa ilaahay hana deersii nicmooyinka oo ilaahay hana marsay wakhtigaan iyo zamankaan hata ka waliya ku mid eta may barroogne xaflad qalanjibin oo ardayha ku qalanjibiidi mu'asasada alxikma leraw oo ka dhisan magaalada leraw eelansaar yahoya roogna ilaahay ba mahadle ma haddii ilaahay ku bacda ma ma hadnagaana guud ahaan xarakatu shabaab almujaahidiin wa khaasatan walaayada una hata ka noolnaa bakoole iyo ma hadnagaana oo horumarka eedanka dadaalahayta umatayniya wala barato diinsiya barato adduunyadiiya nuqariya ka kaalmaysadalahaytina barata may balana jazaahum allahu khayran wa axsana allahu ilayhim kaalantiyo iyo dhankasho dhinkasta ku buuhiyahayaan eedaanka mahadyaana may ballanaa xafladan un hata roogno magaaladan hata shahaadalaka biyahaaya haddii caafimaad etaa iyo haddii xaasuubkii ama ay kombyutarkii ayi miilkala malkusheen ardaydan hata inta surun oo hortaana surun wiilale gabdhale miilkala walmalha ka barna may walka bardeena magaaladan leeraw eelansaar waa nicmooyinka oo oo dad hamareenka ku mid eta fursada la haysado ku mid eto dad hamarti oo dad hamara jarne lan haysana dadka deegaamadan haysan may jarjartay wakhti dawlad oo cilmaani ee waddanka jarjarti meelooyinka magaalooyinka gaarka ee wegiin iyo waxyaabaha yunesko ku kooyeen iyo sheena jareen amaa mahayna magaalooyinkan oo kale ma lahayna oo tixigelintan in nidaamaadkan ma lahaada jarna marka may bannaganay bulsho oo walbarashadiiye dhinno walba oo haddii magaalooyin wegiin eyin haddii tuulooyinka yarar einba iska dhisan oo ilaahay fadlijay eh yeedalena may ballanaa mayba ogaadaasaana ummad yahay wadatashaga horumarka wiinga ku mid eta deegaan ma leh dadgaar ana ma leh keliya in iaad walbarato waana kato waana juhdiga iyo talada midaysanaantaw dadka ad ulul amraga eh oo ilaahay talada muslimiintan dhiibi haddii oo cadaaladayn oo waana dadaalan ilaahay macayo ummatuna ka guulaysadaas baybalana una guulaysini islaamkan maamulishee ka guulaysini raayada tawxiidka gudaajiya walka guulaysidii bulshada ka nool mayba anka baaqane dadka meelaha kale ka nool hor roogan nicmadan an haysan mayba lana maynka baaqane maamullada islaamiga meeliyo ka talayayan ini walbarashahan doonadaan may arga haytana shahaadooyinka hortaanu surinyin haan ay arga haytan onta laka dhiibi oo meelkala macallimiinta yomanka kooyna gaala dhate wal meereewgal maha ka barana ardasaba malan dirna maraykan malan dirna shahaadada inta laka dhiibi dadka inta walka barada macallimiintuna inta walka barada may kale an lanaa walaayaadka islaamiga juhdigan ilaahay ha barakeeyo gaar ahaan mu'asasada alxigma oo hata geedka galanta ka hayti may balanaa makaan fayla islaamka nguroogdan may balanaa mu'asasadaasna eedahan dhawaayana eeda ambogaadiyaana dadaalka iyo juhdiga lata mayba kumid ah meel wala ka furun arqaamad iyo kumid ah macnaha oo farsamada galanta kumid ah oo cilmiga iyo kumid ah caafimaadka kumid ah taqatab shaadida dhabihayu ingiliishka kumid ah daawooyinka nidaamada kalmaatin ah tala mayba kumid ah kumbiyuutaradi intaas oo dhan shaadiyo talabihayu mayba lana meel walba nasan ka dhiyahayan mayba lana walaalaha bulshada muslimiinta inay arrintaas uga faa'iideysado dadka hati rooga magaaladan rooga intan arday walbaradaayeen shahaadada la saadada roogi mayluk yaabay hangu qiib galnay la fiirsaday walaalayaalow ay la fiirsanay waqti haysataan fursada haysataan geeka awlaadyalan faa'iideeyoy la wala baran wal makin gobadaw adiina magol makin taraw weel shayn wal man taraw غير shayn wal man taraw may balana wal hal baradoy hatan hasan dhawaayaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala ninka nicmay nicmooyinshay farac badan anka wiinta nicmatul islaam wal iimaan tiidiya muuqatii tiidiya qarsama ninka nicmee mahadle mahad cadlila kadib may mahad mudana dardargelinta mujaahidiinta dardargeliyeen qeybta walbarashada tarbati wa tacliim xarakatu rishaal mujaahidiin maylana jazaakum allaahu khayr dadaal badanga biideen waana siinka mahadnagaan bacdallaahi eeda aan dadaalen geeka may roognak taamkii xaafladdii galanjibinta alxigma oo ahaytay caafimaadka iyo kombyuutarka iyo galanjibintii roogna dadaal badanga biidan jazaakum allaahu khayr maylana hal dadaaloy ardayta agoon laang aftiin laangu sideeba may wahaa lang maalan rooga toosh ma aftiinsadaw lang jaahilana lang mogdi rooga lamadeey marka hal dadaalo barashada halka dadaaloy alxigma wal aragahay walayaha saarti shahaadooyinka la qiibi ee maylana ha ka buraarigeen deegaanka eelansaar dadweynaha muslimiinta roogda inay ku fa'iidaysadaan sideebana dadkii galanjibiina dadaaloy ay ka gaabsanayn taasay ku faa'iidaysaday sidii walbarashada ilaa dheribta aayowlaka jiifa laha kubalaawo irita aayowlaha kudawlaha kubalaawo ilaa aakhara lankubaha walbarasho malku daalow walbarasho malku daalow halka dadaaloy antaasna naftaw anfacaasa walbarasho iska dheehen xirfad leh alloobsiin leh yataal insha allahu tacaalaa maylana walbarashada alla inkaalmaysadoy wal kasta oo ilaahay liinkaalmaysado halka guulaysade marka insha allahu tacaalaa dadaal badan hal muujiyoy ardayta maylana ilaahay sinbarkaay dadaalka wadaan maalimiintalan dhiganuglaadoy hayligoynay shay kasta oo la barado ama la suubiyo maynka dorna fadra waqti walgooyow laraw macnaa fadraho kooytu lanka geek walbarada barra gooyu geeshe may wahaa sharki shalay lahamoodiba ku dhume walbarashada fadra halku ilaaliyoy goygoyka ku ilaaliyoy maalimiinta lan dhiganuglaadoy waana insha allahu tacaalaa hal siyaasidoy intaasa siinlana assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu waa hagaag dhegeystayaal inta aan natiijada iyo shahaadooyinka la guddoonsiin ardayda waxaa munaasabadda ka hadlay sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool isagoo kelimaad u badnaa dardaaran madasha ka jeediyey alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa bihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam awalan wa aakhiran may mahadnagay allah subxaanahu wa tacaala aladii binicmatihi tatimu asaalixaat bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaalaa mayg mahadnagay xafladun dadka ha abaabuli oo qalinjibinta ah unka horeeyan maamulka mu'asasada alxikma guud ahaan maktabu tarbiya wa tacliim ugaasidii iyo walgorodkii iyo dhammaan jazaahum allahu khayr aljazaa walana eedi eeda manaan hambalayayaana waana hadhowaayaana waa guul wiin oo muslimiintan hooyitiyu ardayda koley hadda bandhiga suubiyaayaan aragaani aqoontiyo iyo macrifadiyo iyo meelo manaa da'diyo iyo walaayoo xambaarsiyiin in marka manaa kaafi kala dheereyin marka insha allahu tacaala maybel maadaama waqtiga kooban iyo dardaaramaane muasasatu alxikma kolley waa faracii saddexaad iyo hadda magaaladun eelansaar ku furun faraca koowaad tiyooglow kan lamaadna may waa buurdhuxunle kan saddexaadna eelansaar waaye runtii natiijada ha ku bati iyo ardayda ku aflaxdi eedeeda nin farax gilyaas yaalka yaryar oo roodada haddii ayin kuwa maartay mihanta iyo xirfadaha noocyada shishal bedelan bardaayan haddii ayin maasha allah waa walwiin oo iftiin eh yaa ummadda maanaha ka kordhiyan jazaahum allahu khayra jazaa walana may baan ka baaqay dadka muslimiinta guud ahaan gaar ahaan reer eel ansaar may ballanaa inuu ku faa'iidaysado walbarashada ولا لك هرمروا الدنيا آخرة بما يوا والبرشد واي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كتابكم برشي سلك هرمرة هرمر لك ديرة الدنيا آخرة هاس وضع يدب وضع أنا ما يبقى كويه كتاب كله برشيدس إيك عمل فلوش الدفاع شيء لكو قابي مركز لأن يرب بدنا مقالد رود هدي نقدر فدي سكول كمارتن نادمي آه أبو بكر الصديق إيه هدي مؤسسة الحكمة نقدر فدي إيو معاهد وحبرشة oo maana magaalada koonfurnsada macadu khadiija haddii ata tari yara dhikadaas mana dadka kale hadee walbarashadii geelku fursad waayo in lagu faa'iidaysado oo la barada waqtiga lagu faa'iidaysado jazaakum allahu khayra jazaa may kalo jaree mu'asasada kolley qeybo badan ka koobanta sida hadda caafimaadkii oo may la sheegayn wala hadda qalin jibihayaan iyo may waha kombyuutarka sharqaanka oo kale ka jari harqaanka oo kale hadda walaalaha sheenan jazaahum allahu khayra jazaa wal sheeni diyaaru xarunta diyaarka in sharqaanka marka in la bardo dadkii oo sharqaan mataala guraayeen walsheeni taal insha allahu tacaala in marka lagu faa'iidaysado anoo fursad ku faa'iidaysado may kaloo ka daray iskoolkii la dhisi oo aysan qarash giriideen oo dayac tirteen oo darbi laka wareeji qolol ziyaade laka dari oo hadda quruxdiis markii la arag cajiib ah maasha allah natiijadii ha kubati iyo miraagi isan gurida haytan kan mana kan itusi itaabsi waay marka way ballanaa may ballanaa marka allahu akbar allahu akbar ayadeedaan kama hasantiin qaabka iskuulka lan dayactari iyo muuqaal shay iyo madahar shay lan alla magaaladun kooy eedeedaan farax geliyaas jazaakum allahu khayra jazaa xafladii haytan intan in gebagabaysanta asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambeynna waxaa goobta looga dhawaaqay natiijada iyadoo shahaadooyin iyo abaalmarin la guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ku soo baxay insha allahu tacaala maybaa qiibiyaane ardaydii qalanjibidii shahaadooyin jooya qiibiyaana kadibna dadkii kaalimaha gali abaalmarintii lainka talagali iyo ninkiigi doonta insha allahu tacaala qofkan koray waliba waa zaynab xasan liibaan zaynab xasan liibaan waa qaybtii oo caafimaadku waay zaynab xasan liibaan asniino xasan cabdi asniino xasan cabdi faadima aadan ibraahim faadima aadam ibraahim faysal ibraahim xusein meelasmayba oo ka dhammaaday dhammaan shahaadooyinkii ardada lanka talagalay mayba insha allahu tacaala hayinkiige ay kaalingali marka ay abaalmarin la sii ahaaye insha allahu tacaalaa dhinaca mayba ka hormaraane caafimaadka number kow mayba qorona najmo aadan maxamed najmo aadan maxamed insha allahu tacaala mayba ka guulaysatay maadaama kaalinkood iyo galli alaabti caafimaadka iyana caafimaad baradaasi kidkii oo alaabta maqasida iyo tolliinkii qalabka ka jari iyo saacadii oo blood bresharka dhiigga laka cabiraay marka gabartiyeedee maadaama ay dhakhtarnimo kaalinkoodka galli qalabkii dhakhtarnimada يا إن شاء الله تعالى لاسي على أبتي هذا وكقولي ست إن شاء الله تعالى كالنت لما سمية شيخ عبد الله سمية شيخ عبد الله لعق مليون إيه يكقولي ستي ويا كالن سدهت حمدي حسن آدم حمدي حسن آدم يا أنا ما يبقى كقولي ستي تضبغ العقه meela sadiidaas kaalimood waa ardadii caafimaadka kaalmihii galeen waaye dhinaca kombiyuutarka gabarta kaalinta koowaad ee farxiyo xasan liibaan maybaa ka guulaysatay kaalinta koowaad mayna lacag e helay milyan in lama boqol lacag milyan in lama boqol eh kaalinta lamaad lama qofaas kala jarta kaalinta lamaad cabdikariin xasan iyo safiya xasan aye lamadaas qof marka kaalin lamaadaas la galen lacagtiyoona walibu ahaa waa kaalinta lamaad milyan i boqolu maadaama isla galen walin shalgooy milyan i boqol iyo lin shalgooy min shan boqol iyo konton halka wareeji waayahay kaalintii saddexaad mayba gallay gabarleerow qaali xasan macalin liiban yaana mayba ka guulaysatay kaalintii saddexaad todoba boqol shina soomaaliya
guud ahaana intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarhka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu